SBS Radio.
wallaahi marka hore arkay horta aad uma yaabin sababtoo ah kenya markaan joogay waxaan ka shaqayn jiray program oo dhalinyarada ah iyo dhibaatooyinka dadka haysato Een, arrintaanna waa maqli jiray in badan gabdho badan way imaan jireen way naga soo- way kasoo qeybgeli jireen barnaamijyada but markaan laakiin markaan arkay waxay isoo xasuusisay xaqiiqada taala meesha wallaahi run ahaan horta dareenkii koowaad ma yaabin laakiin waa xanaaqay markii hore xanaaqaygana wuxuu ahaa een, xaqdarada gabdhaha yaryar lagu sameynayo ayagoo oo gabdho yaryar eh dad qof dhan oo usoo safrayo in uu ka qaato advantage gabar yar oo helpless oona oona ah aan aanan haysanin wax caawinaada iyo family iyo dad iyo lacag iyo waan ogtahay kenya siday tahay ma ahan wadamadan oo kale qofka hadduu xataa waxba haysan ay dowladda taageerayso oo hadduu qofka wax um, waxbarasho haysan uu heli karo waxbarasho oo, oo free ah so um, gabdhahan marka mararka qaar sababta ay iskugu ridaan waxaan oo kale waxay tahay een, xaaladda meesha taalo iyo lacag la-aanta iyo gaajada gaajadana waa ogta waxaa waaye waxyaalaha dhibaato o dhan ruudkeed waa gaajo marka markii ugu hore waa xanaaqay waxaan furay een, bogeyga oo facebooka waxaan arkay dad badan oo murmaayaan waxayna ku murmaayeen nimanka way xun yihiin iyo dad leh ni- weliba rag u badan oo dhahayaan gabdhahan ayagaa jirkooda ka ganacsaday ayagaa isdhiibeen ayagaa d- qalad kale markii hore murunka waan ka qayb galay anigoo weliba xanaaqsan aan muran ka qayb galay oo dhahayo waa a- way joogsan doontaa tan waxaan wax soconaya ma aha wallahi ima dareenkay aad u kacsanaa markii hore kadib cabaar habeenkii markii la gaaray aan waxaan dhahay murunkan u soconaya kolleyba dadka way murmaa isdagaalayan bat maxaa qaban karnaa waa fikire marka waxaan dhahay haddii aan sugo qof kale inuu wax qabto maybe waxaa laga yaaba inuu qabanin Waa so gartay.
adiga fardoos ahaan maxaa qaban kartaa waa garta marka taas waa usoo noqonaynaa eh, markaad kenya joogtay waxaad tiri dhibaatadan eh, lama yaabin oo waad soo aragtay gabdhahaas inii imaan jiray oo aad caawin jirteen maxay ka cabin jireen cabashooyinka ugu badan ama dhibaatooyinka qabeen maxaa ka mid ahaa horta dhibaatooyinka way kala duwanaayeen Een, waxyaalaha qaar waxaa ka mid ahaa xanuun mas- xanuunka maskaxda oo dadka ay ka qaadeen dagaaladii xamar dagaaladii soomaaliya iyo iyo t- iyo soo socodkii iyo qaxootinimadii Een, waxyaalaha qaarna waxay ahaayeen gabdho yaryar oo la furay sida gabadhan jamiiloo kale oona waxba haysanin oona ilmo haystaan oo wax soo galaya jirin ayagii oo isku buuqeen oo oo isla hadleen xitaa waxaa markii dambe nugu- ku jiran rag ayaganeh oo xanuunka maskaxda ku dhacay badanaa marka qofka markuu dhibaato ku dhacdo waxaa la soo darsaya xanuunka oo maskaxda marka dadka badankood intaasay u badnaayeen arg- dadkan oo laga advantageka laga qaatana way ku jireen waa gartay marka eh, fideogaas markaad aragtay oo a- aad dareenkaaga u kacay oo aad ka xumaatay eh, tallaabada ku dhaqaaqda maxay ahayd Een, tallaabada ugu horeysa sidaan u sheega waxay ahayd horta waa waxaan galay social media waxaan arkay intaasoo murane kadib waxaan furay page oo gofundme la dhaho um, gofundmegana siduu u shaqeeya waxaa waaye waa inaad sheekada qortaa marka hore oo qofka aa u lacagta u arurin adiga haddaa tahay ama qof kale tahay kadibna aa- aa ku shee- aa ku sheer- aa la wadaagtaa bogag ama meelo dad badan joogaan si ay u arkaan oo lacagta qofka loogu soo aruuriyo so markii ugu horreysa waxaan furay pagekaas niyaddeedana waxay ahayd xataa hadduu laba boqol usoo aruurto isla maalinta ku xigta inaan u diro but nasiib wadaanka alxamdulilah waxay noqotay in dad badan ay arkeen inay soo soo dadaqaysteen
gabadhii ugu dambeyntii lacag baad u aruurisay eh, imisay gaartay Eh, waxay gaartay shan iyo toban kun australian dollars waana u dirteen waan u dirnay ha marka bal aan dhegeysanno eh, jamiilo hadalladeedii markii lacagtu ay gaartay kadib
waa gabadhii dhibaataysneed aa ka aragteen janal fo alxamdulilah baahida orodkeed ilaahay uu iga saaray walaalahayga ii danqada wixii masrin wixii gaale maanta janalka laga soo saara saan maalinta ku xigtaba gabar jaaki la dhahaaya soo wac- na soo wacday iyo gabar deeqal dhahaa iga soo wada meeshaa degnaa nolosha xumaa iga saareen walaalahayga aad iyo aad ugu maalcinaa moogi xataa waxaan dhaho waan faraxsanay nolosheeda waxaa ka bedelme noloshaas dambe inta ku noqonayno waxaan u mahad celinayaa khaasatan deeqo iyo fardooso aan zaid ugu mahad celinaya inta seeto la ay garab galeen oy dhiirigeliyeen hadda waxaan ogaaday inta dad qabo soo waa isku daya hadda nolosheeda intaa bedelo mar dambe kuma noqona nolol xun waan bedelayaa so am very happy waa nolosheeda intaa ku bedelaan isku dayayaa wixii muslin iyo ajnabi kulli waa u mahad celinayaa kheyr allahaa siiyo dabcan eh, jamiilay ahayd oo hadlaysa sidaad maqlaysa dadka ay u mahad celinaysa adaa ka mid ahayd eh, fardows adigii gabar kale Eh, iyada shaqsiyan ma la hadasha haa aniga horta intaan gofundmiga bilaabin tilaabada ugu koowaad aan qaaday waxay tahay waxaan la hadlay wariyaha jamaal cismaan anoo ka raadinayo si aan ugu ula xiriiro jamiila iyo qofkii la joogaba Een, marka nambarkiisa markaan helay waan wacay waxaan dhahay waxaan rabaa inaan gofundme bilaabo so si aan ugula xiriiro isii nambarkeeda nambarkeedu isiiyey ayadiiaan wacay waan la socodsiiyey waxaan dhahay waxaan ku bilaabi rabaa wax gofundme la dhaho oo lacag lagugu aruurinayo markaas iyada naftirkeeda wallaahi waxay ahayd qof iska traumatized eh marka hayee dhahday way ii mahad celisay marka waxaa gacanta ku haysay gabar deeqa la dhaho gabadha ay dhahayso waxaan u mahad celinaya deeqo gabadha kale sheegtana jaaki la dhaho waa gabadhii ugu horeysay oo markay aragtay sheekada Ing- een, ay ka aragtay channel 4 waa gabadh ingiriiska joogto gabadhaas aa ka soo waday meesha ay joogtay oo hotel u karaysay hal bil marka isla markiiba waa la socodsiiyey way ogeed ayada iyo deeqo iyo waryahabo saddexdiina waa afarteen waa isla soconnay waa garta hadda lacagtan aa urursay marka nolosheeda maxay ka bedeli kartaa bay kula tahay wallaahi nolosheeda horta in badanay ka bedeli kartaa sababtoo ee lacagta haddii lacagta kenyaatiga loo bedelo waxaa waaye hal milyan iyo almost hal milyan iyo haaf hal milyan iyo haafna qof nairobi joogo wax badan ay u qaban kartaa markii hore waxaa jireen dad aada u badan oo igu dhaheen lacagta gabadha een, wax adiga ugu bilow oo business u sameey oo haddana ama meel u geli ha siinin marka markii hore waan fikiray oo waxaan dhahay waa mas-uuliyad aada u weyn in aan aniga maamulo lacagtii midda kale waa ogtahay dadkeena soomaaliyeed hadda haddii beri ka maalin uu aniga wax igu dhacaan gabadhii lacagti gaari ama wax dhaco waxay noqonaysaa ani in la dhaho lacagtii qaadatay ama waxay samaysay marka ayadana waa gabar aqli badan soo ayadan waxaan u sameeyey waan la taliyay aada waxaan dhahay lacagtan adiga lagu soo aruuriyey qofka iska lehna oo adiga so waxaan rabaa in aad si aqli leh uga fikirto waxaa ku sameyn lahayd iyo sidaa u isticmaali lahayd marka hayey dhahday waxay dhahday waa arki doontaa meelaan iska soo saaro marka ayada aniga t- ee, i- een, aaminaadeeda ayadaan siiyey lacagteedina ayadaa iskale ilen magaceedaa lagu aruuriyey marka waxaan sameeyey waan u diray xawaaladaan u dhigay Een, xawaaladda markaan u dhigay marka hore just ina dareensiiyo in aan ka- waxaan ka- si aan uga ilaaliyo inay hal mar wada isticmaasho waxaan ku dhahay waxaa qaadataa marka hore kun iyo shan boqol guriga kirada iyo waxyaalaha u baahantaa iskaga bixi intaasay ii sheegtay dhahda "Ah, daruuri hadda ee aan u baahanahay inta kalena waxaan dhahay bil walba afar boqol u qaado intaasna kasii fikir ganacsi ama business waxaa sameyn lahayd horta nasiib wanaag jamiilo waxaa la helayba hooyadeed Mar- maasha allah markii hore aniga waxaan isdhahay hooyadeedu way dhimatay iyadoo marka waxay gu tiri "Eh, wax reer ma haysti Een, hooyadeedna iyo iyada iyagoo yare kala tageen hooyadeed waxaa guursaday nin kale ninkii isfahmi waayeen gabadhii ilmaha labada il- jamiila iyo walaalkeed waxay iska galeen duurka den hooyadeed aan- waa la raadiyey waxaa raadisa deeqo gabadha nairobi joogtay sababta waxay dhahay jamiila waa gabar yar advantage waa laga qaadan karaa adigana waxay dhahay firdaws australia joogtaa anigana waxaan joogaa halkan oo ciyaal aan haystaa qof marka waxaan u baahannahay mar kasto la socdo hooyadana waxaa waa qofka ugu soo dhow oo wax u un tari karo marka hooyada markii la helay hooyada way xanuunsaneed markii hore ay jamiilo ka tegaysay waxay dhahday waan rabay inaan raadiyo gabadheyda laakiin waxaa ku dhacay stroke dhinac gacan iyo lug ay ka socon weyso sariira ku jirta in badan ninkin way kala tageen waxaa ku dhacay maamadii iyo- hooyada miyaa stroke ku dhaca mise gabadha maamada stroke ku Maamada dhacay.
stroke ku dhacay.
Ha. marka een, waxay heshay ga- maamada marka waxay noqotay qof ayadaba guri home oo guri la-aane laba ilmood kalena way haysay laba gabdhood oo yaryar marka gabar oo karis shaaha kariso ah waxay ku dhahday kaale gurigeyga in- guri yar eh waxay dhahday kaale ani ila deg halkan iska jiif gabadh anigana waxaan soo karinaa shaaha shan cunug ee marka gabadha leedahay waxay dhahay shantaa cunug ii ilaali labadan cunug iyo shantaba halkan ha ii joogaan cuntadana iyo waxa anaa noo keenayo so maamada saasay ku nooleed marka markaan u tagnay oo loo sheegay gabadhaadi waxaa la hisaana ku dhacday way iska oysay ayada waxay dhahday marka waxa dhibaatadan dhan noo keena waxay dhahday waa faqriga iyo gaajada iyo dhibta ma ogiyo waxay dhahday ani gabadheyda maanta haddaan wax haysto ama awood leeyahay intaasoo dhibaato ma soo gaarteen marka alxamdulilah maama hadda way fiicantaha way socon kartaa ayaga marka as a family iyada walaalkeedna wuu xirnaa oo lasoo fasaxay ayada iyo hooyadeed iyo walaalkeed hadda as a family isla kula degan yihiin wayna fikireen oo waxay ku fikireen inay furtaan dukaan oo raashinka ah oo bariiska iyo burka iyo baastada lagu gado way soo heleen dukaankii hadda waxay ku jiraan marka processki ay dukaankii ku degi lahaayeen alaabta kusoo dhigan lahaayeen faamilkii oo dhan ay dib isugu soo noqdaan haddiiba isku way isugu soo noqdeenba dib maasha allah alxamdulilah guud ahaan sheekada markaad fiirisid lagu soo bandhigay em, channel fourka oo aan aan sheekadan ku bilownay dabcan waxay ku saabsanayd eh, qurbo joog rag ah oo wadankii ku noqdo nairobi tago gabdho yaryara ah, beenu sheego yiraahdo waa ku guursanaynaa kadibna eh, markay dibadda kusoo noqdaana telefoonka ka bedesha in eh, dhaqanka noocaasa soomaalida ka jira say u aragtaa wallaahi waa dhaqan aad u foolxun waa dhaqan oo nasiib darro aad u weyn ah qof dhan oo aabbe ah oo aabbe ah oo ilmo ka soo tagay oo reer dhan leh in uu baxo uu tago wadankii uu waxaasoo kale sidaasoo kale u dhaqmo waa waxyaalaha aadka u foolxun oo ka jirto een, communitygeena dabcan waxaa laga yaabaa dadka dadka kalena in ay ka jirto wadamo badan iyo meelo badan inay ka jirto laakiin annaga waxaa kaga duwanna waxaana dad muslimiin ah marka waa horta arin islii special xaafadda islii waa arin aada uga dhacdo Ma- si sababta loogu arkinna inay dhahay inay tahay wax dhibaato weyn ah ee dadka u arkaan in oona aada looga gubanin waxay tahay markuu qofku ninka imaado wuxuu leeyahay qofaan guursadaan rabaa soo guurkana waxaa loo arkaa inuu yahay wax aan ceeb ahayn wax fiican soo markuu guursado saddex bilood qabo uu ka tagaya so waa iyada iyo waxay dhashayba meeshaas looga dhaqaa ayada iyo waxay dhashayba welina waxaa ugu badan dhibaatooyinka waxay soo gaaro waa gabdhaha yaryar gabdhaha waxaa waaye shan iyo toban afar iyo toban ilaa sagaal iyo toban u dhexeeya waxaana laga yaabaa waalidkood inay ka qayb qaataan guurkii iyo ku pushgar ay gabdhihii ku riixaan ayagoo waalidkana ka cararayaan gaajada iyo dhibaatada iyo isdhahayaan hadhooti gabadhi waxaa la geyn doonaa dibadoo biila idiin soo diraysaa iyo kanay samaynaysaa marka see looga bixi karaa ma waalidka gabdhaha dhalayoo kale inay eh, ninka imtixaan ka qaadaan baa gabadha guursanayo su-aalo badan weydiiyaan see looga bixi karaa gulad
wallaahi horta waxaa waaye waddo dheer sida looga bixi lahaa midda koowaad waxay tahay in een, bulshada la wacge- la wacyigeliyo oo loo sheego dhibaatada ka imaan karto ilmahooda markay geliyaan xaalad noocaas oo kale intay isdhahayaan waalidka ka dhexbax dhibaato ee waxay sii galayaan dhibaato tii ku jireen ka weyn dhibaatada iyo gaajada iyo waxaas waa wax laga gudbi karo laakiin mar hadduu imaado xanuun ilmo cusub waxaa waaye waa wax aada u culus oo laga aad si tartiiba looga bixi karin marka waalidka ha- waa inay ogaadaan in dhibaatada ay ku sii weynaanayso oona la wacyigeliyo oona loo sheego in laga gudbi karo sidaan hore u sheegana waxaan waa aqoon la-aanta iyo gaajada iyo dhibaatada waa waxyaalaha dhibaatada aada u keeno sababtoo ah ma arkaysid een, dadka dibadaha ku nool ama dadka noloshooda iska fiican tahay oo ilmahooda oo ku riixayaan guurkaas oo kale sababtoo wax kastay haystaan marka dadka in loo sameeyo oo la sameeyo waxyaalo ay een, khibrado ku yeelan karaan oo kale gabdhahaas yaryar in iskuulo la geeyo laga bixiyo bulshada isku imaato oo la sameeyo barnaamijyo oo looga badbaadin karo dadka arrimahaas oo kale nimankaasne waa in ayagane lagu sameeyaa dabagal oo kii waxaas oo kale sameeyo horta marka horeba haddii laga hor istaago ayagaba ma sameyn lahayn ee waxay arkeen waddo ay ku sameyn karaan wixii ayna- ayna kula- ku baxsan karaan oo hadhowtiin ay soo laaban karaan marka haddiiba laga xira meeshaas wax ayagana waxba may heli lahayn oo way ku fashilmi lahaayeen aniga kolleyba sidaan u arko waa gartay markii barnaamijka lasoo bandhigay oo telefishinka laga sii daayay dabcanna social media aada ugu galay Eh, sidaad sheegtay waxaa bilowday muran ah eh, gabdhaha dad- dadka qaarkood weliba sidaad sheegtay rag u badnaa inay eh, dhibkaba ama eedaba gabadhihii yararkaha saarayaan taas laftigeedu miyaysan la yaab ahayn meeshii gabar yar oo dhibaata ku dhacdo dhowr iyo toban jir oo ooyeysa oo dhibaataysan in dadka qaarkood ay difaacaan raggii waxaa sameeyey Za- aad iyo aad aad iyo aad waxaana laga yaabaa midkaas difaacaya oo ku jiro meesha inuu asaga xataa hata ka hor k- sameeyey wixii oo haddii wax adiga aad samaysay la- banaanka lasoo dhigo obviously waxaa galaysaa een, meel oo inaad isdifaacdid naftaadii oo eedi iyo baleemkii meel kale la saaro marka qofka ku fikiraayo gabadhaas yar oonan ka fikiraynin gabadhaas in walaashiis ay noqon karto oo oo ah, hooyadiis oo qof un la dhashay camal ay noqon karto oona u arkaayo gabadhan inay ayada tahay waxa dhibaatada keenay waa wax aada u foolxun waa wax aada u foolxun raggan waa in iska ilaaliyaan waxaasoo kale fikradahaasoo kale sababtoo ah mar haddii la dhaho een, gabar yar oo haddii laga fikiro gabadhan waa gabar waxba haysanin een, waxaa laga yaabaa waalidka inay la joogin banaanka inay taagan tahay hadduu nin u imaado maanta uu dhaho anaa dibadda ku geynayo oo waxaa ku siinayaa bill every month ma diideysaa ma diideyso waxaa waaye waa waxay uga gudbi karto noloshaas marka markii saas lagu sameeyo oona hadhowtina looga tago oo qof niyadiisa si kaleete waa in la ogaadaa dembiga iyo qaladka qofka iskale ma ahan gabdhahan yaryar midda koowaad horta waaba teenagers waa gabdho yaryar oo aqligooda si fiican u korin nimanka waxaan ku dhaqmaayaanna waa badankood niman reero leh oo dibadaha ka imaadeen waxaan laga yaabaa hadhowtine badi inay ogaadaan ilaah inuu u jeedo oo markay laabtaan noomaata haddaa ka tagtid qaladkii bad ilaah wuu kuu jeedaa meel kastoo aad tagtid een, haddaa ka tagtid dembigii aad samaysa wuu ku daba taagan yahay waa garta tan kale een, waxaad moodaa isla doodaas in qaarkood aysanba gabadha ama eedeynin ama ninka laakiin ay lahaayeenba arrintan in lasoo qaado laga hadlo warbaahinta adduunka la geliyo maba ahaynba marka eh, ma moodaa soomaalidu inaysan jeclaynba arrimaha sooshalka in laga hadlo horta soomaalida haddaa soomaali nahay waxaan u ku fiican nahay wax dembi walboo la qariyo wadankeen wuxuu ku burburan waxay ahayd waa nin inuu dad dhan baabeeyey la qariyo lagu qariyo qabiil dartiis qof intuu dembi badan galo iska socdo magaalada qof waa qof kofsaday uu iska socdaa in intaas la qariyo waa waxyaalaha aada u foolxun weliba ani aad waxa saar oday dhaqameedyaasha ayagaa u weyn waxyaalaha dembiyada qariyo oo jamaal wuxuu kusoo qoray een, facebookiisa wuxuu dhahay waxaa ii imaaday odayaashii qabiilkayga ah waxay igu dhaheen maxaa u soo bandhigtay arrintan bal hadduu soo bandhigi lahayn see lagu ogaan lahaa dhibaatada hadda hadduu jamaal soo bandhigi lahayn aniga ma u aruuriseen lacagtaas jamiilo jamiilo noloshaasay ku jori lahayd adduunka dhan markii dhibaato dhacdo oo wax dhaco waa laga hadlaa oo miidiyaha laga hadlaa oo dadku way ka hadlaan macnaheeda ma aha in bulshada dhibaato kale u imaanayso waa macnaheeda un boogti oo meesha taale in iftiin qofka hadduu xanuunsan yahay uu nabar ku yaalo maanta oo dhan haddaad dabooshid wuu sii qurmaayo nabarka laakiin haddii laga qaado marada oo la fiiriyo oo meeshii laga hadlo oo la daaweeyo way raysanaysaa laakiin waa waxyaalaha oo ani aan naftirkeyga la yaabo bulshadeenna oo eh dhib kastoo dhaco hadduu qof dembi galo iyo haddii qof la dilo ama haddii gabar wax lagu sameeyo in la qariyo waxyaalaha in laga gudbay u baahanta hadda waa- adduunyada waa hormartay dadkii waa la hormaray social media war waxaa jirta wax kasta oo si kasta oo war lagu gudbin karo oo wacyigelin lagu sameyn karo marka waa in dhinaca wanaagga laga fiiriya wax kastoo la sheego waa gartaa hadda ugu dambeyntii maxaad kula talin lahayd ciddii dhegaysata ama ha ahaadeen rag dibadaha joogo oo arrimahaas kale laga yaabo inay ama sameeyeen ama ku tala jiraan ama waalidiinta wadankii jooga mana aha kenya keliya laga yaabaa wa- soomaaliya kale iyo iyo dalal kale inay ka dhacdaa laga yaabaa waalidiinta gabdhahooda yararka un leh ninkuba hadduu dibadda ka yimaado baasaboor wata gabadhaydu waa waa ku siinaya maxaad kula talin lahayd waxaa kula talin lahaa qofka u soo kacayo in uu gabar uu isticmaalo waxaan kula talin lahaa in uu iska iska dhaafo iska ilaaliyo sababtoo ah dhibaatada uu geysanayo qofkaas ma ogo ninkii hadda jamiila oo ka tagay jamiilo wuxuu ku qasbay in ay jirkeeda ka ganacsato in cunugtii uu dhalay intaasoo dhib ay aragto in jamiila mar kasto habeen kasta la dilo jirkeeda halka dhibaato ku taalo iyo halka een, ku taalo bruus haddaa aragto waa naxaysaa so qofka oo intaasoo dhibaato ah qof kale u geysanayo waa in uu ka fikiraa dhibaatada a uu geysanayo hadduu ilaahay xaas siiyey qofkii wax ka maqan ma lahan oo wixii uu raadinayo xaaskiisuba ka heli karaabo waa hadduu intuu ilaahay u laabto uu ka fikiro maalinta cadaabta iyo dhibaatada ku dhici doonta hadhowti waxaan kula talin lahaa in haddii ay jiraan dad dadka kale kula taliyaan oo dhahaan war kaale halkaan imaa halkaan inaaga joogaan iyo kan iyo in ayagana ay iska dhaafaan sababtoo ee dembiga qofkaas soo baxaayo iyo gab- dhibaatada uu qofkaas u geysan doono qof kale dembigooda dhan ayaga inuu madaxa ka saaran yahay waa garta tan ugu dambeysa dabcan aniga adiga midna culimo ma nihin culimmada la weydiin lahaa bay ila tahay laakiin ninka inta nairobi taga gabar yar yiraahdo waa ku guursanaya soo ku talagalsan inuu saddex bilood kadib ama fura ama ka taga telefoon guur xalaalaba lama dhihi karo soomaa lama dhihi karo lama dhihi karo sababtoo ah waa niyadda inama alacmaal biniyaad qofka niyadiisa haddayba tahay marka hore meel qaldan ay ku jirtay gabadha wuu u noqonaya guur xalaal sababtoo ay ma oga ayada waxu qalbigiisa laakiin asaga uma ahan sababtoo asiga waxaa waayo waa sex tourism siduu u sheegay ee jamaal wuxuu u soo kacay qofkan waa waxaasoo keliya ma ahan in uu wanaajiyo qofkan ama uu ka fikiro mustaqbalkeeda ama uu wax wanaag u samay ma ahan so ma noqon karo i don't believe inuu noqon karo inkastoo aniga culamo ahayn waxaa ma noqon i don't believe wallahi inuu noqon karo Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.